wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda maamulka somalilan axmed yuusuf idriis ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta kaydka xogta qaranka dhagaxdhigga xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda iyo martisharaf kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan kheyre cismaan caalim ayaa ka waramaya ahmiyadda xaruntan runtii farxad bay inoo tahay inaynu halkan ku dhagax dhigno mashruuc aad iyo aad muhiim inoogu ah maadaama aynu waxaynu ka shaqaynaynaa ay tahay technolojiyad iyo marka waxa weeye xogo badan oo isweydaaranaya taasina ay u baahan tahay inaynu helno xogtaasi inay secure noqoto oo la ilaaliyo aynu u baahan nahay inaynu u helno xarun casriya oo la jaan qaada isbebedelka xaaladaha adduunyada kusoo kordhaya ee technolojiyadda maanta xarunta data centerku waaynu halkan marka waxa weye ku dhagax dhigayno ayna maaragtay iska kaashadeen wasaaradda sida horeba uu sheegay cabdisamed wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda maamulka somalilan axmed yuusuf idris iyo xubnihii kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira u bogaadiya dhagaxdhigga xaruntan waa maalin aynu dhagax dhigayno markhaati ka wada nahay inaynu dhisno national data centerkii ugu horreeyey dhagax dhigno iyo cyber security center oo inin badan sugaynay waxaan aada ugu mahadcelinayaa dalka taiwan hay-adooda u qaabsan horumarka i c d f oo muddo badan aan hawshan isla soo wadnay ma aha xaruntan oo qudhaata mashruucaanu ka wada sheegna waa mashruuc ka kooban saddex dhadhaar dhadhaar ka midi waa kan aynu dhagax dhigayno oo ah in xarun cusub oo qarankani yeesho waanu soo dhawaynaynaa in maaragtay maanta ay ka hirgasho dalkeenna runtii waxa weeyaan data center inuu yeesho data centerku runtii oo waxyaabaha ugu waaweyn ee marka teknolojiyadda laga hadlayo kolley dhaqaala haddee ku jiro oo dalka dhaqaala abuur ayaa runtii kolley dee inoogu jira dal ahaan shaqa abuurna waa ku jiraayo shaqaalaha laftoodii i c t ga ay ugu badan yihiin technolojiga dee adduunyadaynu kala mid nahay marka shaqa abuur bay dee runtii kolley inoo soo kordhinaysaa dal ahaan iyo dad ahaan markaa wax kastoo waxay noo soo kordhinaya ka dal ahaan waynu soo dhawaynaynaa dhagaxdhigga xarunta lagu kaydinayo xogta qaranka ayaa door ka qaadan doonto kaydinta xogaha si ay bannaanka ugu bixin